jaamacadda muqdisho ayaa qabatay bandhiga isbuuca tiknolojiyadda kaasoo ay soo qabanqaabiyeen ardayda wax ka barata jaamacadda muqdisho bandhigan ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka jaamacadda ardayda barata cilmiga kombiyuutarka macalimiin iyo marti sharaf kala duwan injineer ayuub xuseen hormuudka kuliyadda i t-ga ayaa ka waramaya bandhigan barnaamijka technology week ama mu tech week waa barnaamij sanadla ah oo aan ugu talagalnay ardada kuliyadda computer science and i t in ay ku soo bandhigaan hal abuuradooda aqoontooda xirfadooda ee dhanka teknolojiyadda ah hadba sanad kastana waxaan u samaynaa halku-dhigyo oo aan is leenahay ardadu way uga faa'iidaysan karaan ama wax badan fildiyo fara badan ayay ka baran karaan teknolojiyada ah sanad kasta marka sidaa og tihiin teknolojiyadu waxbaa kusoo siyaada ama kusoo kordha sidaas daraaddeed marka sanadkan waxaan uga hadli doonnaa hadday yihiin banaliskii hadday yihiin ardadii qeybaha ay soo bandhigi doonaan dhammaantoodba caalamka sida technolojigu uugu sii horumarayo iyo qeybaheeda kala duwan ayaanu wada taaban doonnaa insha allahu waxaana rajaynayaa sanadba sanad ka dambeeya inuu ka sii xiiso badnaan doono barnaamijka oo aad wax badan ardadu dhigata iyo ardadii ka baxdayba ay kala faa'iidi doonaan iyo khubarada iyo macallimiintaba ay ka faa'iidi doonaan insha allahu qaar ka mida mas-uuliyiintii iyo marti sharaftii kala duwanaa ee ka qaybgalay bandhigan ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada ayuu ku baaba'aa laakiin caalamka dijitaalka marka la joogo iyo internetka marka la joogo qof kasta waxa uu internetka soo geliyo ama ha u soo geliyo si ku talagal ah oo asaga uu ogaa
iyo teknolojiyada casriga ah teknolojiyadda waa wax loogu talagalay in uu fudeeyo nolosha aadanaha iyo guud ahaan adduunka mobile money ama lacagta laga dirayo mobileka oo aadan kaash mataqaana aadan haysanin marka waxaan u baahan nahay dadaalada socdo in sii laba jibaaro ardayda jaamacadaha ma ahee bulshada guud ahaan in laga saaro jahliga ama aqoonyarida la xiriirto teknolojiyada
ujeedka bandhigan ayaa ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo aqoonta ardayda barato cilmiga kombiyuutarka